alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi wslma tasliima kaiira baabu nahyi can iftiraashi juluudi اnumuuri wاlrukuubi calayha wuxuu baabu yahay reebista la reebay can iftiraashi juluudi numuur in la goglado hargaha shabeellada iyo warukuubi calayhaa in la fuulo oo gaadiidka la fuulaayo ay isaga dhigoo dusha inta laga saaro dabadeeta lasii fuulo qaala wuxuu yihi can mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa tarkabuu ha fuulina alkhaza khaska ha fuulina khasku markaa waa maro isugu jirta cudbi iyo xariir isugu jirta walanimaara shabeellada hargahoodana ha fuulina waay marka annimaar waxaa looga jeedaa ay juluudu numuur shabeellada hargahooda ha fuulina qaala wuxuu uhi xadiidun xasanu weeye rawaahu abu dawuuda wagayruhu biisnaadin xasan uu taxsiiniyaa alimaamu lalbaniyuna xadiidka uu saxiixiyey sheekh sulaymna saliimna wuxuu leeyahy isaguna saxiix weeye waay qaala wuxuu uhi wa fii riwaayati litirmidiyi waxaa ku soo arooray oo ku sugnaanaha wuxuu rasuulku reebay can juluudi sibaaci ee hargaha dugaagga an tuftarasha in la goglado marka riwaayaddii hore waxay sheegaysaa nimaartana dugaagga oo dhan isku soo duuduubo axaadiistaa waxaa laga qaadanayaa bahalaha iyo dugaagga hargahooda in markaa la goglado ama gaadiidka la dul saaro oo dabadeeta la iska xigsiyo lagu koro inaanay bannaanayn waxyaabaha bahlaha ah waa laynoo diiday waa ta kale dadka iska ahlu tarafka ah ee adduunyada jecel iyo dhadhaalkeeda ayaa isticmaala gaaladuna aada iyo aad bay u isticmaashaa xafiisyadooday ku qurxiyaan oo gaa gawaadhidooday waxa weeyaan markaa uga dhigaan waxay dusha ka saarayaan ee lagu dul fadhiisanayo oo furaashyadooda iyo fadhiyadooda iyo barkimooyinkooda iyo waxaasay ku sameeyaano markaa waa isticmaalaan sidaa awgeed baa bahalaha qaar haraggoodu layskuma gaadho oo idinka arkay haragga shabeelka oo kale gaar ahaan waa wax qurux badan moogta sidaa awgeed baa waa qaali lama gooyo dhulka lama dhigo waxaana loo baahan yahay ikhwaani wax kasta oo waxyaabaha gaaladu ay isticmaalaan in laga fogaado weliba wakhtiyadan dambena wax badan oo dadku ay isticmaalaan sida tusaale ahaan gawaadhida oo kale kuraasid iyo meelahan lagu fadhiisanaayo waxaan dee markaa dusha kaga yaalla iyo waxyaabo fara badan guryaha la dhigta iyo umuur badan xaggooda ayaa laga soo waaridaa laga keenaa dee qofku waa inuu iska ilaaliyo qaar baa isagoo shagaarkii lahoo dhogorta sidii ugu taallo oo lasoo yara habhabeeyun sidiisii lagu soo dhoofiyaa lagu keenaa waa inuu qofka muslimka ay waxaasoo dhan iska ilaaliyo nahyiga caynkaasina waa litaxriim weeye qaala wuxuu uhi can xudayfata radia allahu canhu qaala nahaana nabiyu afwan qaala wuxuu uhi can abilmaliixi abilmaliix waxaa laga wariyey waay baabkaas uu dhamaaday soo maha baabu maa yaquulu idaa labisa thawba jadiida aw naclan aw naxwah waynu akhrintaa wuxuu uhi baabu maa kii baabkii weeye yaquulu odhanayo qofku idaa labisa marka uu xidho thawban maro maradaasoo jadiidan cusub aw naclan ama kab cusub aw naxwahu ama wax lamid oo kale shay cusub qofku marka uu xidho wuxuu odhanayo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama ida istajadda marka uu cusboonaysi soo cusboonaysiisto thawban maro ee macnihi maro cusub ay soo gasho samaahu wuxuu ku magacaabi jiray bismihi magaciisa cimaamatan buu ku magacaabi jira aw qamiisan ama qabiis aw ridaa'an ama go yaquulu waxaan u odhan jiray allaahuma laka alxamdu anta kasawtanii أsأlka khayrh وkhayra ma sunica lah وأcuudu bika min shari وshari ma sunica lah marka wuxuu ku magacaabi jira magaciisa waxa weeye ilaahu adaa ku mahadsan cimaamadan ama qamiiskan ama ridaagan ama isaarkan macawistan aad siisay saas oo kale allahuma laka alxamdu ilaahay adaa mahad oo dhan anta kasawtaniihi adigaa ihuuye oo maradan isiiye asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahu khayrkiisa iyo wakhayra maa sunica lahu waxa loo sameeyey khayrkiisa waacuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihi sharkiisa iyo wa shari maa sunica lahu waxa loo sameeyey sharkiisa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasanu xadii xasana baa imaamu tirmidiy uu ku sheegay alimaamu albaniyuna wuu saxiixiyey sheekh saliim qudhiisuna wuu saxiixinaya marka jariiri nin la odhan jiray baa sanadkiisa ku jira oo markii dambe ikhtilaad ku dhacay ruwaadda markaa xadiidkan ka warisay qaarkood ayaa intuu ikhtilaadku ku dhacay dabadii ka wariyey qaarkoodna qabla alikhtilaad bay ka wariyeen markaa xadiidku inuu sugan yahay taasi tilmaamaysa waxaa laga qaadanayaa xadiidka ikhwaani mar walba inuu qofku rabbigii jala wacalaa u mahadnaqo oo uu ammaano oo uu rabbigii xasuusnaado had iyo jeer dii mara cusub noocay doontaba ha noqote ilaahay ku siiyo dee waa arsaaqda ilaahay bay ka mid tahy marka allii kugu arsaaqee ku siiyey alxamdu lilah ilaahay u mahadnaqo adkaartaa rasuulka ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam akhriso baabu istixbaabi libtidaa'i bilyamiini fi libaasi wuxuu baabu yahay sunaynta la suneeyey in xidhashada dharka la xidhanaayo lagu bilaabo xagga midigta aadalbaabu qad taqadama maqsuuduhu maqsuudkiisu baabkan waynoo soo hormaray dakarnaa waynu soo sheegnay alaxaadiida saxiixata fiihi axaadiista saxiixa ee kusoo aroortayna waynu soo sheegnay oo markaynu ka warramaynay aadaabta markaa xagga midigta wixii baabu takriima in lagu horraysiinaayo ayuu axaadiidtaas soo sheegay xadiidka laba boqol iyo labaatan xadiidka laba boqol iyo waxa weeye ilaa lix iyo labaatan axaadiidtaasaa ka warramaysa maslada toddoba boqol baan leeyahy iyo labaatan ilaa toddoba boqol iyo lix iyo labaatan waay kitaabu aadaabi الnawmi wاlidjaaci wاlqucuudi wاlmajlisi wاljaliisi wاru'ya kitaabkana waa kitaab ku saabsan aadaabi الnowm aadaabta hurdada ee loo seexdo wاlidijaaci iyo aadaabta jiifsiga loo jiifsanayo wاlqucuudi aadaabta fadhiga wاlmajlisi iyo aadaabta halka la fadhiyo ama golaha iyo wاljaliisi cidda lala fadhiyo aadaabta loola fadhiisanayo wاru'ya riyada aadaabteeda waay wuxuu ihi mualifku baabu aadaabi الnawmi wاlidijaaci wاlqucuudi wاlmajlisi wاljaliisi wاru'ya arrimahaasi ayuu baabu yahay hurdadu وغشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأشياء وإدراكها وردد وعليس قلبك كو إمان أيوه دبدتنا قفك أولقم أيوه وأنه وحبك لأوغان هين مركو عادي وهرده وأنا أخو الموت geerida walaasheed weeye sidaa awgeed baa rabbi qur-aanka ku tilmaamay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha ilaahay nafaha wuu oofsadaa marka ay dhimanayaan ta aan dhimanna hurdada ayuu ku oofsadaa ilaahay jala wacala aayaadka ilaahay baanay ka mid tahay sida rabbi yidhi wa min aayaatihi manaamukum billeyli wاnnahaar wabtigaa'ukum min fadlih aayaadka ilaahay bay ka mid tahay qofkuna maalintii markuu meelaha marmaro ee uu shaqeeyo ama uu safarba ku jiro ama socdo ee soo jeedo habeenkiibaa imanayo uu iska seexanayaa uu nasanayaa isagoo iska nastay oo firifircoon oo waxa weeya wax alla wixii culays soo maray uu ka dhacay ayuu soo baraarugaya waa min aayaat illaahi arrin weyn weeyaan sidaa awgeed baa qofku markuu sii seexanayana sharcigu aadaab buu u yeelay markuu soo toosana aadaab buu u yeelay labada jeerbana inuu ilaahay qofku xuso ayaa muhiim ahoo loo baahan yahay waayahay qaala wacan ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa awaa marka uu usoo hoydo ilaa firaashihi firaashkiisa naama wuxuu u seexan jiray calaa shiqihi laymani dhinaciisa midig buu u seexan jiray uma qaala dabadeetana wuxuu odhan jiray allaahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayka waaljatu dahrii ilayk رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اللهم الله يا وأسلمت وحنودي بنفسي نفتيد إليك حقاك وجهت وحنوجهي وجهي وجهينا إليك حقاك وفوضت وحن أترى صارت أمري أرنكيك إليك أدقى وألجأت وحن كتيري ظهري نبركيك إليك حقاك رغبة رجو أن رجينا يا رحمة دادا درادد يا ورهبة بقو درادي إليك حقاك أن رجينا يا كنبقاي لا ملجأ ميل مركا لغاقا إركضو oo lagaaga dhuunto iyo walaa manja meel lagaaga badbaadayo oo lagaaga cararaa minka adiga xaggaaga ma jirto ilaa ilayka xaggaaga mooyaane in xaggaaga loo soo cararo adiga lagu tala saarto oo adiga waxa weeye lagu magan gala mooyaane meel kaleoo lagaaga fakan karo ama lagaaga dhuuman karo ama lagaaga badbaadi kartaa ma jirto aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika kitaabkaaga alladii kitaabkaasoo anzalta aada soo dejisay wanabiyika nusakhariyaadka bama raacin soo sidaa maha ba miyuu idiin raaciyey xarfuljarka miyuu soo celiyey waayahay laakiin saxiixa bukhaariga bad way la socotaa jaarkaa waa la soo celiyey wa binabiyika nabigaagana waan rumeeyey alladii kaasoo arsalta aada soo dirtay rawaahu lbukhaariyu bihada lafdi bukhaari baa lafdigan ku wariyey fii kitaabi ladabi kitaabka wala kitaabka adabka la ydhaha kitaabu ladab oo min saxiixihi saxiixiisa ka mid ah xadiidkani waa xadiid aada u macno ballaadhan ahlulcilmiguna aada iyo aad bay u sharaxeen horena waynu usoo maray kitaabka bilowgiisana waa inagii kusoo marray baabkii tawakulka iyo yaqiintiiyo ku saabsanaa usuul badan baana ku jirta waay wa canhu ay wa can ilbaraa waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala lii rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu igu yihi sala allahu alayhi wasalam idaa aweyta markaaad u hoyato ee timaadda madjacaka meesha aada jiifsanayso fatawadac weysaysa wuduu'aka lisalaah waysada aada salaadda u weysaysato oo kale weysayso weyse sharci oo dhammaystiran weysayso uma dajic dabadeetana u jiifso calaa shiqika dhinacaaga almayamani midig waqul waxaad tidhaahdaa ducadaasuu dabadeetana akhriyey wadakara waxa uu sheegay naxwahu kaa hore oo kale wa fiihi waxaa ku jirtay wajcalhunna ka yeel kelimaadkan aakhira maa taquulu waxa u dambeeyeed le odhanayso markaad sii seexanayso ka yeel oo adkaarta iyo waxyaabaha ad akhrisanayso iyo qur-aanka ad akhriyaysa ku khatin ducadan muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa markaa labada xadiid marka la ysu geeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qowl ahaana uu u amray ummaddiisu inay sidan u seexdaan oy weysada horraysiiyaan oo ay waxa weeye dhanka midig u jiifsadaan oo ay ducooyinkan akhristaan ficil ahaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu u samayn jiray soo ma aragtaan markaa sunnada caynkana waxaa ku kulmay qowlkii iyo ficilkii baa labaduba hee ay ku kulmeen waxyaabaha xadiidku faa'iideynayana waxaa ka mid ah qofku markanuu seexdo garan maayo inuu soo kiciyo in kale hurdadaa uu gamayo ama uu seexanayo inuu ka soo kiciyo in kale ma garanayo dad badan baa intay seexdaan sii socdo oon sooba noqon ma fahanta marka haddii qofka tiisiiba noqoto isaga oo dahaaro qaba oo adkaartii akhristay oo ilaahay tala saartay oo xusay oo tawxiidkii qiray ya inuu ilaahay saa kula kulmo ayaa la doonaya waay haddii aanuu dhiman oo uu ka soo kacana dee waa qof khayr weyn shaqaystay oo kelimaadkan iyo ducooyinkani khayr weyn baa qofka looga qoraya waata kale waxaa laga qaadanayaa kolka habeenkii la jiifsanaayo waxa sunno ah in loo jiifsado dhinaca midig in loo jiifsado ayaa sunnadu ay tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa wixii adkaara ee soo arooray sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u akhriyi jira waa in loo akhriyo oo alfaadeedu macnaha laguma warin karo waa tawqiif weeyi adkaartan waxa weeyaan markaa soo aroortay waay sidaa awgeed baa saxaabigu wuxuu yihi xadiidkan waan ku celceliyey si aan u qaybo dabeeta markaan ku soo celiyey baa halkaa dambe waxaan idhi buu yidhi aamantu bikitaabika aladii anzalta wa birasuulika aladii arsalta oo halkaa nebiga ah baan rasuul ku bedelay buu yidhi kolkaasaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam laa wabinabiyika aladii arsalta maaha sidaase waxaad tidhaahdaa wabinabiyika aladii arsalta dheh soo ma aragtid marka macnaha iyada laguma laguma waxa weeyaane warin karo ama lama mutugin kare saasaa lagu akhrisanaya qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yusallii mid tukada min alleyli habeenkii ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray faidaa alaca alfajru waagu marka uu dilaaco sallaa wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud waa labadii ragcadood ee markaa salaada subax ka horeeyey ee raatibada fajriga ah uma dajaca dabadeeta wuxuu u jiifsan jiray calaa shiqihi laymani dhinaciisa midig xataa yajii'a ilaa uu yimaado almuadinu muadinku ilaa uu yimaado oo fayu'dinahu u ogeysiiyo inay maragtay salaaddii joogto dadkiisu yimaadeen muttafaqun calayhi fayudinahu ay fayuclimah uu ogeysiiyo inay salaaddii taagantuu doonayo inuu aqiimo xadiidkan insha allahu tacaala wuu inoo iman doonaa halkiisaynu ku sharaxi doonaa shaahidka halkan ku sugani waxa weeyaan waa jiifsigaa midigta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa u jiifsanaya arrintaasina waa mid sunno uuna weeye waayahay waanu soo celinayaa meelaan aada usii fogeyne halkaasaynu insha allah bal ku arki doonaa وعن xudayفة رaضي الله عanه qaala wuxuu uhi kaana النabiyu nebigu wuxuu ahaa salى الlahu عalayhi waslama إidaa أkhada marka uu qaato madjacahu makaan jiifkiisa min aleyli habeenkii yani habeenkii alka uu jiifsanaayo marka uu yimaado wadaca wuxuu dhigi jiray yadahu gacantiisa taxta khadihi dhabankiisa ayuu hoos dhigi jiray dhabankiisa ayuu hoos dhigi jiray dhabankiisaa markaa midig ilaan xagga midigta ayuu jiibsan jiray uma yaquulu dabadeetana wuxuu odhan jiray umadaasi inay bimacna wow tahay baa iska muuqato oo maaragtay waa iska uma yaquulu wayaquulu wuxuu dabadeeta odhan jiray allaahuma allahayow bismika magacaaga ayaana muutu ku dhimanaya wa axyaa isagaanan ku noolaanaya oo koonka ilaahay baa jalla wacalaa tasarufka iyo tadbiirka koonka iska leh haddii la nool yahayna magaca ilaahay baa lagu nool yahay iyo maaragtay tadbiirkiisa iyo qadarkiisa haddii la dhintana kaasaa lagu dhimanaya marka qofku waa xus uu xusaayo wakhtigan rabbigii allaahuma bismika amuutu wa axyaa waay waida stayqado markuu soo baraarugana qaala wuxuu rasuulku odhan jiray calayhi الsalaau wasalaam alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatana wailayhi nushuur alxamdu lilah mahad oo dhan alla iskale aladii allahaasoo axyaanaana soo nooleeyey bacda maa amaatanaa intuuna dilay dabadeed waay mawtadana halkan dee maaha naftiiba baxaysa ee hurdadii baa loo jeeda wailayhi nushuur wailayhi xaggiisa ayaanu ahaaday annushuuru isa soo saaristu isa soo saarista xabaalaha la yska soo saaraya si la ysu abaalmariyo ilaahay xaggiisa ahaato xaggiisa loo noqonaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey marka ikhwaani baaraka allahu fiikum qofku habeenkii marka uu seexanayo waa inuu qaabkaa u seexdo adkaartaana waa inuu ku seexdo fawaa'idda uu ka helayo waxaa ka mid ah hadduu riyoodo inuu wax wanaagsan ku riyoodo kadalika shaydaankii ku ciyaari lahaa habeenkii ee hurdada ka xumayn lahaa ee u sheekayn lahaa waswaasin lahaa kolba wax tusi lahaa ee ya habeenkii hurdadiisa ka carsho carshayn lahaa dee waxa weeye qofku wuxuu kaga badbaadaya adkaartan iyo xuskan rabbigii ee uu akhrisanayo saa awgeed waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo وعن يعيش بن ضخفة الغفاري رضي الله عنه قال وحيري يعيش بن ضخفة الغفاري قال أبي أبهي وحيري وضخفة الغفاري أها بينما إيضا أنا أنكم مضجع أن شيفة في المسجد مساجد كالحديث على بطني عروش أن شيفة وانبقر لك كهيه إذا رجل وابن waxay igu soo kadiyeen nin yuxarikunii igu dhaqdhaqaajinaya birijlihi cagtiisa fa qaala wuxuu ihi ninkii ina haadihi tani aada jiifta ah dijatun dijcatun waa qaab jiif yubgiduha allah ilaahay uu necbiyo ilaahay u cadhoodo ina haadihi tani dijcatun waa qaab jiif yubgiduha allah ilaahay u cadhoonayo qaala wuxuu ihi fanadartu waan egay qofkii la hadlaaya cagta igu dhaqdhaqaajiyey faidaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waaba rasuulki ilaahay isagoo ah rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey buu sheekhu yidhi markaa xadiidkuna waa saxiixun ligayrihi buu sheekh saliim yidhi oo waxoogay sanadkiisa waxaa ku sugan yaciish ibnu dikfaha ah yaciish ibnu dikfa ibnu qays alkhifaari waa majhuul buu leeyahay majhuulun laa yucraf idaraabna wuu ku jiraa buuhi laakiin shawaahiduu leeyahay daraaddii ayuu saxiix ku noqonayaa buu leeya waa saxiixun ligayrihi buu iska noqonaya waayahay waa tahay marka calaa kulli xaal jiifka noocaasi inaanu bannaanayn waa mid sugan jiifkaasi waa jiif waa inuu qofku beerka u jiifsado ma fahamtay lama ogola waa in aada iyo aada la ysaga jiro ama masaajidka dhexdiisa hataa ama meel kale qofku inuu beerka isaga jiifsado may ta noocaasa lama ogola waa manhi weeyi xaadiid hore waxaynu ku soo marray xaadiidtii xagga hore markaa sheegaysay khushuunatulcayshka iyo meelahaas in maaragtay mararka qaar saxaabada iyo ay saari jireen caloosha ay dhulka ku adkayn jireen caloosha saa dhulka ugu xijin jireen ma garata sidaa ay dhulka u saari jireen marka tan noocaasi waxay ahayd baahi wakhtigaa ay u baahnaayeen oo dee gaajada ayay waxa weeyaan bal islahaayeen inay wax ka tarto ya boggaa ay ku xojinayeen waxa weeye dhulka ma garatay ama calooshay kusoo tiirinayeen markaa qofkii ka maarmi waayo ama u baahdaa iyadu waa halkeeda waxaa u baahan kara tusaale ahaan qofka dee cadow dilaya ama uu soo weerare ka gabanaya ya ee beerka u jiifsanaya ee dee dhabacanaya islee xabaddaa ku qaadan haddii aad hadaad dhanka kale isu rogto ama aada kor u kacdo xaaladdaa wuu ka maarmi waayo soo maaha ee beerka u jiifa ama calooshaabuu xanuun ka hayaa oo uu il daran yahay oo dabeetana dhulkuu saa ugu xejinaya oo wuxuu ka dhigayaa waxoogay markuu dhulka saa ugu qabto ayuu dee naf nafis nafisaad helayaa tusaale ahaan waktiyadaasun mooyaane laakiin asal ahaan inuu qofku beerka u jiifsado ta noocaasi ma banaana qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay waxa uu ka wariyey qaala inuu yihi man qacada qofka fadhiista maqcadan meel la fadhiisto maqcad qacad suuragala inay tahay master mimiya maqcadan ay qucuudan fadhi qofka fadhiista ama waa darfu makaankiiba man qacada qofka fadhiista maqcadan meel la fadhiisto qofka fadhiista ama fadhiisi qofka fadhiista fadhiisigaasoo lam yadkur illaaha tacaala fiihi ilaahay aanu ku xusin dhexdiisa kaanat calayhi korkiisa waxaa ahaata min allaahi xagga ilaahay waxaa korkiisa ka ahaata tiratun naqasi waman idajaca qofka jiifsado madjacan meel la jiifsado oo laa yadkuru llaha fiihi ilaahay aanu ku xusinna kaanat calayhi min allahi tira korkiisa waxaa ahaata naqsi xagga ilaahay maaragtay ka ahaaday waay rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin qaala wuxuu ihi atiratu bikasri taa'i lmuhanaati min fawq wahiya naqsu naqsiga weeye waqiila waxaa kaloo la idhaha tabica oo waxaa loo yaqaano tabicada waay iyo in qofka markaa waxa weeye wax loo raaco tabicada asal ahaan godobta la idhaha godobta waxaa godobta loo yaqaano ayaa la idhaha marka naqsi baa qofka ku yimaada un weeye meel aanu ilaahay ku xusin fadhiista ama meel jiifsado ilaahay jala wacala aanu ku xusin xadiidkani waa xasan buuli sheekh saliim oo xasan ayuu leeyahay sanadkiisu laakiin alimaamu alalbaniyu raximahu llah isaguna xasan ayuu ka dhigay saas oo kale waay marka sheekhu sidaa xukunkaa uu saare wuri biisnaadin xasan ayay ku waafaqeen waxaa markaa laga qaadanayaa xadiidkan marka meel la fadhiisto in nafta la baro lagu rabeeyo inuu ilaahay xuskiisa aanu majliskaasi ka marhnaan oo ugu yaraan markaad ka kacaysa waa inaad kafaaratlmajliskii la timaado ood adkaarta aynu arki doonno akhrisato kadaalika markaad jiifsanaysana iyadana sidaasi leeg waa inaanu xuska ilaahay ka marhnaan jiifkaagaasi baabu jawaasi اlistilqaaءi calى اlqafa wawadci ixdى اrijlayni calى اlأkhra ida lam yakhaf inkishaafa اlcawrati wajawaazi اlqucuudi mutarabica wamuxtabiya wuxuu baab u yahay bu uhi mualifku jawaasi listilqaa'i dhacadiidka inloo in loo jiifsadaa inay bannaan tahay cala alqafa xagga qadaadka qadaadu jiifsiga ama dhacdidu jiifsigu inay bannaan tahay waayo qofku qadaadka u jiifsan karo wawadci ixda rijlayna cala alukhraa labada lugoodna ta kale labada lugood midkoodu ta kala dul saari karo iyo wawadci ixda rijalayni labada lugood midkood in la dhaga cala lukhraa ta kale dusheeda oo labada lugood dee saa isu dul saaro qofka isagoo u jiifa maxay qadaadkana u jiifa goormay taasi bannaanaanaysaa idaa lam yakhaf haddaanu qofku ka baqin inkishaafa alcawra cawradiisu inay faydanto oo tusaale ahaan uu xidhan yahay dee wax maaragtay arrinta noocaasa meesha ka saaraya ama uu ilaaliyaba maradiisa iyo wa jawaasilqucuudi bannaanida ay bannaan tahay buu baab u yahay in loo fadhiisto mutarabbican tarabuca waxa loo yaqaano loo fadhiisto qaabka tarabuca la idhaha qofku u fadhiisan karo inuu maaragtay barida ku fadhiisto cagaana isweydaaniyo iyo wa muxtabiyan dooyaysi qaabku qaabka dooyaysigana qofku inuu u fadhiisan karo waxaasoo dhami waa iska jaa-is weeyi وعن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه صحابك سراء وحوارك رسول الله بارك صلى الله عليه وسلم مستلقيا إساقو قدات كوشيف في المسجد مساجد كدحدي إساقو عديدة وواضعا لقى إحدى رجليه لبدي سلقود متكود على الأخرى تكالد الصار متفق عليه حديث كمركا وحلقا قادنا يا أرن كاسين وبنايه ولو مساجد كإن لقصة ما ينكره wakhtigaasina sida muuqato waa wakhtiyadan la iska raaxaysanayo ee dee ama cashar aan la dhigayn ama aan salaada tukanayna masaajidka la yska joogo weeye weliba qofku keligii uu iska yahay ama maaragtay dee dad badani aanay la joogin xaaladaha noocaasa ayay dhacaysa waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu garanaynaa marka dad la joogo tusaale ahaan saxaabada uu dhex fadhiyo cilmiga u dhigayo la tashanayo la joogo wuxuu u fadhiisan jiray si markaa haybad iyo waqaar badani ay ku jirto ayuu u fadhiisan jiray waay waxaa kaloo laga qaadanaya in la iska jiifsan karo masaajidka waa la iska jiqilayn karaa dhexdiisa hadii la iska jiqileeyo waa la iska yar jiifsado waxba dhibaato kuma jirto waay waxaa kaloo laga qaadanayaa cawrada in la asturaa inay tahay mid lagama maarmaan ah waay markuu qofku sidaa qaabkaa aynu sheegayno u jiifsanayo waa inuu aada iyo aada cawradiisa u ilaashado qaala wacan jaabir bni samurata radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigeena sharafta le wuxuu ahaa idaa sala alfajra salaada subax marka uu tukado tarabaca fii majlisihi wuxuu ku tarabuci jiray majliskiisa halkaa uu ku tukaday makaan fadhigiisa ayuu ku tarabuci jiray xataa taluca ashamsu ilaa cadceedu ay ka soo baxayso xasnaa iyadoo cad oo qurux badan ilaa ay ka soo baxayso xadiidu صaxiixu buu yihi rawaahu abu daawuuda wakayruhu biasaniida صaxiixa xadiidkani wuxuu hi waa xadiid xasana ayuu sheekh saliim odhanayaa alimaamu alalbaniyuna isagu uu saxiixiyey waxaana jira xadiidkan xadiid ku dhowoo muslimkuu warinayo oo odhanaya kaana laa yaquumu min musalaahu aladii yusalii fiihi subxa aw ilghadaata xataa taluca shamsu faida طalacat qaama wakanuu yataxadauuna fayaأhuduuna fi amri اljaahiliya wayadxakuuna wayabtasimu rasuulku calayhi salaatu wasalaam subaxa salaada subax markuu dadka tukiyo halkaa kama kici jirina bartiisaasuu iska fadhi iska fadhihi jiray ilaa cadceeddu ay ka soo baxaysa marka cadceeddu soo baxdo ayuu ka kici jiray waay marka xadiidkaasna muslim baa wariyey oo kan ayuu shaahidiyu markhaati kacaya waxaana laga qaadanayaa hay-addaasi tarabuca la yidhaahdo in loo fadhiisan karo waxba dhibaata aanay he ku sugnayn qaala wuxuu yihi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baan arkay oo bifinaa'i lkacbati kacbada daaraddeeda ku sugan muxtabiyan xaalo uu ku dooyeysan yahay biyadayhi labadiisa gacmood haakadaa sidaas oo kale oo safa wuxuu ku sifeeyey biyadayhi labadiisa gacmood ayuu ku sifeeyey alixtibaa'a dooyeysiga wa huwa isagu alqurfusaa'u waa kada loobka weeye oo qurfusa qofku intuu sidaa u fadhiisto inuu dabeetana gacmaha sidaa ugu soo qabsado ee labadaa cagood ama kubabakiisa uu sidaa ugu soo qabsado dadka qaarna maraabay ku xidhaanoo saasay u dooyeystaan maraysaa ugu xidhaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey markaa qofku inuu iska dooyeysan kara ama maraha ku dooyeysto ama gacmihiisaba ha ku dooyeystee inuu sidaa isaga fadhiisan karo unbaa xadiidkana daliil uu yahay finaau lkacbana waxaa looga jeedaa jaanibuha min qibali lbaab waa dhinaceeda xagga albaabka xigaa looga jeedaa qaala wuxuu uhi can qaylata binti makhramata radia allahu canha qaalat ra'aytu nabiya nabiga ayaan arkay sala allahu alayhi wasalama wahuwa qaacidun isagoo u fadhiya alqurfusaaa yani waxa weeye kadaloob u fadhiya falamaa ra'aytu markaan arkay rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam ee almutakhashica ku khushuucsan fi ljilsati qaab fadhiga urcidtu waa la argagaxgeliyey oo waan jareeyey min alfaraqi baqa daraadii oo haybad iyo baqa iyo argagax baa la igu tuuray markaan arkay rasuulku siduu u fadhiya calayhi salaatu wasalaam ee fadhiga ugu khushuucsan yahay iyo hay-adda iyo qaabka uu fadhiyo ama qaabka uu yahay urcidtu waan jareeye waa la ergagaxgeliyey min alfaraqi baqa daraadi faraquna waa baqa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu labadaa sheekhba way wariyeen alimaamu alalbaniyuna xasan buu ka dhigay xadiidka oo axkaamtiisa marar hore waxaan filayaa uu daciifin jiray laakiin xukumkii markii dambe aakhiru axkaamihi wuxuu ka dhigay xadiidka xasan ashaykh saliim bnu ciid alhilaali isaguna wuxuu leeyahay tawhiiqu lxadiidi xasanun xadiidka waa xadiid xasana weey waay waxaana xadiidka laga qaadanayaa kayfiyaddaa la sheegay in loo fadhiisan karo iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu markaa xataa fadhiga ugu tawaaduci jiray isagoo soo xaadirsanaya cadamada ilaahay jalla wacalaa iyo ilaahay weynidiisa ayaa xaadir ku ahay oo qalbigiisa ka buuxday fii jamiici xarakaatihi wa sakanaatihi qaala wuxuu uhi wa can shariid bni suwaydin waxaa laga wariyey ninkaasi صaxaabiga shariid ibni suwayd la odhan jiray radia allahu canhu qaala inuu yihi mara bi waxay soo maray rasuulu llahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalam waana anigoo jaalisun u fadhiya haakadaa sidaah haakadaa sidaah isagaa sheegi doona waqad wadactu oo aan dhigay yadii gacantayda alyusraa bidix khalfa dahrii dhabarkayga dabadiisa aan sidaa u dhigay wataka'tu oo aan cuskaday calaa alyati yadii salka gacantayda aliyada wuxuu uga jeedaa intaa maaragtay ballaadhan gacanta inteedaa ballaadhan baa loo jeedaa soo ma aragtid marka halkeedaa ballaadhan baan sidaa u cuskadon dhulka saa u dhigay buu yihi halkaa dambe dhabarka qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi ataqacudu ma waxaad fadhiisanaysaan qicdata almaqduubi calayhim kuwa korkooda loo cadhoo loo cadhooday ee ilaahay u cadhooday waa yahuuddee maqaab fadhigoodaoo kale aad u fadhiisanaysaa ataqacudu ma waxaad u fadhiisanaysaa qicdata almaqduubi calayhim qaab fadhiga kuwa loo cadhooday oo kale rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeye waay ee waxaana xadiidka laga qaadanayaa qaabkaa in loo fadhiistaa inaanay bannaanayn yani qofku intuu caadi u fadhiisto tusaalahaan dee barida dhulka dhigo inuu gacanta bidixna xaggaa dambe intuu sidaa idhaa sidaa halkaa dhulka ugu cuskadaa ma bannaano hadduu laakiin labada gacmoodba ku wada cuskado ta noocaasi hee dhib yeelan mayso hadduu midigta ku cuskadana hee dhib ma yeelanayso laakiin midda xadiidku sheegaya waa maxay uun ya waa gacanta bidixin waxa weeye xagga dhabarka dabadiisa lagu cuskado wey ee nimanka yahuudda la yidhaha baana saa u fadhiista baa la yidhi marka wax kasta oo gaalada caadaadkooda ka mid ah qaabkay u fadhiistaan qaabkay u seexdaan qaabkay dharka u tashaan qaabkay u labistaan wax alla wixii caadaadkooda ah ee iyaga gaar u ah dadka muslimiintaa waxa saaran inay iskaga fogaadaan oo ay khilaafaan oo iskaga durkaan waay qaala wuxuu ihi mualifku raximahu llah baabun fii aadaabi اlmajlisi waاljaliisi waxaa kaloo xadiidka iyo xadiidta horeba laga qaadanayaa qof qalad ku jira haddaad aragto waa inaad u saxdo xataa ha noqoto hadday doonto inuu si qaldan u fadhiyo ha noqoto inuu si qaldan wax u cunayo ha noqoto si qaldan inuu u labisan yahay soo ma aragtid haddaad aragto qalad sharci aynu ku jiro inaad u naseexayso oad khayrka u sheegto xumaantana aad ka reebto ayaa ku saaran baabun fii aadaabi lmajlisi waljaliisi wuxuu baabu yahay aadaabta ay leedahay majliska oo halka la fadhiisanaya iyo waljaliisi cidda lala fadhiisanayo aadaabta lagula dhaqmayo waay can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa yuqiimanna yaanu ka kicinin axadukum midkiin rajulanin min majlisihi halkii uu fadhiyey uma dabadeetna yejlisu fiihi uu fadhiisto walaakiin ha yeeshee tawasacuu isu ballaadhiyo watafasaxuu isu waasiciya tawasacuu iyo tafasaxu waa isla halkii un cadfu tafsiir baa la ydhaha way isfasirayaan waa isu ballaadhiyo weeyi oo ha isaga kicine eh laakiin xalqadda iyo goobaabka la fadhiya isu ballaadhiya oo isu waasiciya wuxuu uhi wa kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama lahu marka uu uga kaca rajulunin min majlisi halkii uu fadhiyey markuu nin uga kaco lam yajlis fiihi ma fadhiisan jirin intuu weydaarta halkaa ma fadhiisan jirin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waay xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa kolkaa inaanay bannaanayn qofku meel la fadhiyo markuu yimaado inuu qof maaragtay uga kaco ama uu yidhaahdo iga kac ma bannaana waay ibnu cumarna haddii xataa looga kaco wuu iskaga durki jiray isaga oo taasi ay ka mid ahayd waraciisii iyo sidii wixii sharcigu diiday uu iskaga ilaalin jiray uu uga fogaan jiray oo si aanay markaa waddo u noqon waddo furanta laysaga kaco oo layska kiciyo ayaa muu fadhiisan jirin waay markaa laysaga kici maayo qaala wuxuu ihi mualifku raximah llah can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qaama axadukum midkiin marka uu ka kaco min majlisin meeluu fadhiyey uma dabadeetana rajaca alayhi uu soo noqdo rajaca ilayh fa huwa isagaa ayaa axaqu bihi isagaa u mudnaansho badan isagaa ku xaq leh rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey marka qof baa meel fadhiyey meeshii iskagamuu tegin hadduu iskaga tag uu ka dhaqaajiyo waa halkeeda laakiin uu yar kacay tusaaleaan dan buu u kacay oo inuu soo weysaystuu doonay ama telefoon buu la baxay ama dee qof baa la hadlay adigu xuunbaa waxa weeye uu dartii u baxay laakiin muu ka tegin wuu soo noqday halkii isagaa ku xaq leh markaa dadkii kale la fadhiya ama cid kaloo cusub inay bartiisii kasii fadhiisato he ma aha ama calaamad ha sii dhigto ama yaanu sii dhiganina mar hadduu meeshan fadhiyey isagaa ku xaq leh meesha la fadhiya waxaa soo gelaya basaskii oo kale tusaalahaan ama gaadiidkii la wada saaraa qof baa ka yara dego uu soo noqday sababtu u degay waxay doontaba ha noqoto ya in laga sii fadhiisto maaha bartii isagaa ku xaq leh ma garata waxaa la mid ah ee ahlucilmigu yidhaahdeen haddii sheekh darsi tusaale ahaan meel ku akhrii jiray oo tusaale ahaan dhinaca masaajidka nin baa dersi ku akriya ya dersigii dee haddii la fasaxay oo la- uu dhammaaday ama la iskaga dee la joojiyo waa halkiisa laakiin mar hadduu dersiga joogo inuu nin kale intuu yimaado uu halkii ka dul dego ya oo wakhtigiisii ku beego may kaa u horreeyey baa halkaa ku xaqle oo loo daynaya inta isagu markaa uu iska joojinayo ama uu iskaga tegay waxaa soo gelaya qofkii meel wax ku iibin jiray qof baa meel wax ku iibiya tusaale ahaan dee wax lagu iibin karo isagaa wax ku iibinaya haddii aanu iskaga tegin isagu iyo aanu sidiisa uga tegin ya dee isagaa ku xaq leh ma fahantay tusaale ahaan hadday meheradii maalin xidhnaatuu berri soo noqdo maalintaa meelba qabtay dee mid kale ma aha inuu iska sii dhigto idhaa sawdiga iskaga tegay ama ka maqnaaba ma garata acla waxaasoo dhan way soo gudageli kareen iyo in badan oo kaleba وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال وحيري كنا وحن وهين إذا أتينا مركان ونمادنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا متكا يوحو فريسن جرى حيث ينتهي ألقوا كل دمادا مركا قالوه كل دمادا أي حيث ينتهي به المجلس halka weegaarka iyo xalqadu ay kula dhamaato ayuu fariisan jiray oo dadkii oo fadhiyo qofku inuu hore u soo dhaqaaqo soo dhex qaado uu dhibo ma aha halkaa xalqada kolba ma aragtay halkaa ka banaan ayuunbaa markaa waxa weeye ay fadhiisan jireen قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث حسن أبو كشيغ الإمام الألباني وحلوه صحيح لغيره وصحيح لغيرها يقول واي شيخ سليم قديس وحو ليها الشواهد أي حديث كان ليها إن كستا حديث كان نويا لا أما لفظ كان نويا لا ضعف وكسو كان يهي وشريك بن عبد الله القاضي بسنة كيسا كتير لكن شواهد كلا أي ليها قال وحول وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحول لا يغتسل مصوم إلى الرجل يوم, القيام يوم الجمعة مالك جمعة ويتطهر مصو طهارقات ما استطاع انت أودوه من طهر طهارقات شه ويدهن كما صور داشت من دهنه داشديس أو, يم أو يمص أما مصو طابت من طيب بيته عذر كقرقيس uma dabadeetana yakhruju uma soo baxo uma dabadeetana yakhruju uma soo baxo oo falaa yufariqu ma kala kaxeeyo bayna tnayni laba qof uma dabadeetana yusalli ma tukada maa kutiba lahu wixii loo qoray uma dabadeetana yunsitu ma aamuso idaa takallama alimaamu imaamku markuu hadlo ee uu khudbadii bilaabo ilaa hadduu se sidaa sameeyo qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumucati اlukhraa inta udhaxaysa jumcahaas iyo jumcaha kale in alla inta udhaxaysa ayaa loo dhaafaa iyo weliba saddex maalmood oo dheeraada sidaynu xadiista kusoo marray rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey laakiin xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa fadligaa waxaa helaya qofka arrimahaasoo dhan la yimaada soo maydha maalinka jumcaha soo tahaaro qaata soo dhaashta soo cadrista tukada shaahidkuna waa uma yakhruju falaa yufariqu bayna nayn aan laba kala kaxayn weeye marka laba qof oo isdhinac fadhiya haddii aada u timaado ma banaana inaad kala kaxayso dhexdooda isku maqiiqdaa hadday dee meel banaani udhaxaysa waa halkeeda laakiin iyadoo meel banaana aanu udhaxayn inaad isku maqiiqdood isku tuurto halkaa dhexdooda may dhib bay noqonaysaa waa inaad dhibta dadkana iskaga fogaato ood iska ilaaliso wey xadiidka masalo kaleoo muhiimana waa laga qaataa oo masaa'ilka ku jiraa way badan yihiin masalo kaleoo muhiima ayuun baynu hadda baraarujinaynaa ku sugan uma yusalli maa kutiba lahudaa waxaa laga qaadanaya maalinka jumcaha in alla inta aanu khaiibku khudbada bilaabin qofku wuu iska tukan karaa salaado sunno ah sunan mulaqa wuu iskala iman karaa xataa cadceeddu hadday doonto halkaa ha taagnaato harhka digtiisa sooma aragta xataa waqtulistiwaagii hadday doonto ha noqoto maalinkaa jumca waa laga soo reebayaa qofku wuu iska tukan karaa ilaa inta khaiibku hee uu bilaabayo waxa uu tukanayaana ma aha sunno raatiba ah oo salaada jumca ka horaysa ma aha oo salaada jimcu raatiba ka horaysa ma leh laakiin waa iska sunnayaal mulaqa oo dee wuu iska tukan karaa qofku ama qur-aan buu iska akhrisanaya ama wuu iska wardiyaya ama uu iska cibaadaysan karaa hadduu intaasoo ragcadood iska tukado waxa weeye waa arrin khayra marka ma garata wa can camar ibni shucaybin waxaa laga wariyey camar ibnu shucayb can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyey can jaddihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yaxilu lirajuli nin xalaalu ma aha an yufariqa inuu kala kaxeeyo bayna inayni laba qof ilaa biidnihimaa idankooda mooyaane inay u ogolaadaanu dee markaa idan weydiista mooyaane raalli haado halkaa ma fadhiista ay u fasaxaan rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidu xasanun xadiidkana alimaamu lalbaniy uu saxiixiyo waa xadiid sugan weeye waay xadiidkana waa xadiid sugan weeye marka muxuu inoo tilmaamayaa maalinka jimcaha arrintaasi aada iyo aad bay u badantay ma garata oo waxaad arkaysaa dadka inta badan laga soo horeeya iyagoo xagga hore isku soo qaadaya ama laba qof oo isgarab fadhiyey biduuni idnihimaa ku kala kaxaynaya ya loo baahno day laakiin labada qof ku ogolaana ku halkan iska soo fadhiiso ama adigu baa tiraa raallihaadu halkaa ma fadhiista dhib ma leh wa fii riwaayati liabi daawuuda laa yajlisu bayna rajulayni ilaa biidnihimaa laa yajlisu qofku ma fadhiisanayo bayna rajulayni laba qof dhexdood ilaa biidnihimaa iyagoo u ogolaado mooyaane waay xadiidkana sheekh saliim isagu wuxuu leeyahy waa xadiid xasan ah laakiin alimaamu alalbaniyu raximah llah u saxiixi qaala wacan xudayfata bni lyamaani radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay lacana wuu nacdalay man jalasa qofka fadhiista wasط alxalqa weegaarka bartankiisa qofka fadhiista rawaahu abu dawuuda biisnaadi xasanin xalqadan dee loo fadhiya tusaale ahaan marka cilmiga la dhagaysanayo bartankeeda qofka soo fadhiista ee dadkii fadhiyay intuu soo dhaafo bartanka yimaada waa la nacdalay weeye macnuhu warawa tirmidiyu tirmidi wuxuu ka wariyey can abi mijlaz taabicigii la odhan jiray ana rajula nin baa qacada fadhiistay wasata xalqatin xalqad bartankeedo faqaala xudayfa xudayfa wuxuu yidhi malcuunun mid lagu nacdalay weeye calaa lisaani muxamadin sala allahu alay wasalam carabkii rasuulka aw lacana allahu ama ilaahay wuxuu ku nacdalay calaa lisaani muxamadin sala allahu aleyh wasalama man jalasa qofka fadhiista wasط alxalqati weegaarka bartankiisa qaala tirmidiyu xadiidu xasanu صaxiixun buu yidhi tirmidi isagu waa xadiis markaa xasanoo صaxiixa buu yidhi laakiin laysa kamaa qaal sidaa uu yidhi ma aha oo taabicigan warinaaye abu mijlas la odhan jiray magaciisana laaxiq ibnu xumayd baa la odhan jiray xudayfe waxba kama maqal saxaabigaa xudayfa waxbaa kama maqal sidaa awgeed xadiidka sanadkiisa inqiaac baa ku sugan sanadkiisa inqiaac baa ku sugan ma garata markaa laa yuxtaju bih wa can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi rasuulka ilaahay baan maqlay salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay khayru اlmajaalisi majaalista waxa ugu wanaagsanaa usacuhaa ta ugu ballaadhan ayaa ugu wanaagsan ta ugu ballaadhan ta ugu dadka badan loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa ta aan la isku celiiriyina faalalka ah ee dadku waxa weeyaan ay markaa kala durkaan khayru lmajaalisi awsacuha rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi lbukhaari xadiidku sidaa uu sheegay weeye waa xadiid saxiixa weeye waay marka xalqadda ama majliska ballaadhani wuxuu ku fiican yahay oo ka cidhiidhigaa wuu kaga fiican yahay ka cidhiidhigaa waxyaabaha iman kara ayaa maragtay dee aan imanahayn isaga dhexdiisa su-aal ahaan majliska cidhiidhigaa waxaa dhici karta inay dadku dee iskarahsadaan oo is waxa weeyaan maaragtay kaarboonkoodu iyo kulaylkoodu uu dhibo iscidhiidhiyaan ya qaarkood markaa iga durug iyaga iga durugta iskuba afdhaafaan halkaa ay ka timaado mararka qaar inay isnacaan oo xoogay xaasidnimo iyo maaragtay isnecbaansho qalbiga isku qabtaan laakiin majlisku markuu iska wen yahay oo qof waliba meeshiisa uu iska fadhiisanayo eena cidina cidhiidhiyin cidina maaragtay waxa weeyaan dhibaataynin dee way fiican tahay weeye waay qaala wuxuu uhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man jalasa qofka fadhiista fii majlisin meel la fadhiisto qofka fadhiista ee fakahura uu bato fiihi dhexdiisa laqaduhu qayladiisu ay badato marka laqadka waxay ku fasirayaan ahlulcilmigu alkalaamu aladii laa yanfacuhu fii aakhirati hadalka aan aakhiradiisa anfacayn oo hadalka had iyo jeer inugu badan weeyaan maantao dhan iska hadhadlee kolba wax dhex gale ee iska magaranaysa ee fa qaala yidhaahda qabla an yaquuma inta aanu ka kicin min majlisihi halkaa uu fadhiyo majliskiisa daalika kaasa intaanu ka kicin yidhaahda subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk sidaa yidhaahda ilaa kufira lahu waxaa loo dhaafaa maa kaana wixii ahaaday fii majlisihi daalika majliskiisa kaasa wixii ka dhacay ee waxa weeyaan markaa laqwi ahaaday ayaa loo dhaafaa dembigii iyo laqwigii uu la yimi rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiix xadiiskani waa saxiix ka dambena waa isku macno kaa dambaynu insha allahu tacala israacin doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online